bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka degay halista cudurka dabaysha ololaha dalaalka daacuun calooleedka oo ka bilowday magaalada kismaayo arday deeq waxbarasho ah ka heshay dalka turkiga oo muqdisho xaflad sogootin ah loogu sameeyey kulan looga hadlayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka barakacayaasha oo baydhabo lagu qabtay mashruuc lagu taakuleynayo qoysas danyar ah oo laga daafuray magaalada muqdisho xubnaha sarifka suuqyada ayaad maqli doontaan akhbaaraadka dibadda waxaad ku dhageysan doontaan xildhibaanada kenya oo bilaabay xanaanka xilka qaadista ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan khaartan aad dhegeysanaysaan ku horey sida tordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa ka digay halista cudurka dabaysha cudurka dabaysha waa cudur uu keeno fayrus ku dhaca caruurta iyo dadka waaweynba waxaa laga qaadaa afka dabayshu waxay dhalin kartaa xanuun yar ama astaamo sahlan waxay yeelanaysaa habdhiska neerfayaasha iyo dheefshiidka kadibna waxay dhalisaa curyaanimo joogtaa dabaysha waa virus aan daawo lahayn balse leh ka hortag sida uu sharaxayo doctor shaafici xasan cali oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cudurka dabeesha ama afka qalqalaadna waxaa lagu dhahaa poliomyelitis aa loo yaqaanaa yacni waa cudur waxaa keena marka hore waxaa lalaa virus waa haddana highly contagious yacni aadaa loo iskugu gudbin karaa waxyaabaha keenan waxaa ka mid a vairisada noocyada kala duwan ee bolia type one iyo type two iyo type tree waaye inta badanna wuxuu saameyn kalaa oo saameyn ku leeyahay maxaa layihaha tubadan cuntada qaado ilaa laga geenayo madhiciraha inta badan saasuu saameyn ku leeyahay virus markii la dhaho yacni kelimada virus markii la dhaho waa daaweyn sax ee horta ma loo haayo yacni ka hortag laakiin majority ka hortag ay leeyihiin kahortag wuu jiraa oo yacni cunugan at the time oo yani xilliga oo dhasho kale waxaa la siiyaa o b v zero oo yani cunuga markao dhasho ilaa adii shan iyo tobanka maalmood oo kale la geyn karaa laakiin sida ugu fiican waxawaaye markao dhasho in hor laga siiyo next day kahortagaas marka waxaawaaye laba nuuc waaye midna o b v midna i b v a lahaa macnaha viruskaas marka yani talaalkaasaa looga hortegi karaa yani cudurkan oo dabeesha khatartiisa caafimaad waxaa waaye wuxuu saameyn ku leeyahay cudurkan haddii oo saameeyo oo kale maxaa la yihahdaa qeybtan maadaama aan dhahnay wuxuu saameyn ku leeyahay cunada tubada qaada ilaa wuxuu saameyn ku leeyahay aan sheegnay ilaa laga gaara madhiciraha oo kale qofku wuxuu u keeni karaa yani yani maxaa la yihahdaa dhibaato oo qofka ah tusaale haddii gacan iyo lugoo kale ay ka dhacaan oo kale oo qaloocokaas oo kale soo gaaroo kale gacan lugtaas oo kale inay saameyn ku yeelato ama baralasis oo kale gacantii iyo lugtii oo kale inay shaqeyn waayaan oo kale mararka qaar waxaa dhici karta oo kale inay murqihii oo maxaa la yihahdaa sambabado kale inay shaqeyn waayaan oo kale taasaa mararka qaar waxay keeni kartaa marka cunugii ama inuu iska dhinto oo kale ama inuu cunugii yani marxalad oo emergency kaa galo kadibna sidaas oo ku baxo kale waxyaabaa dhici karta
dabeesha waxa uu ka mid yahay cudurada aan lahayn daawada laakiin leh ka hortag waxaana bahda caafimaadka ay ku talinayaan in la qaato talaalka dabeysha ololaha talaalka daacuun calooleedka ayaa ka bilowday magaalada kismaayo maxamed nuur xuseen ayaa qodobkaasi noo faahfaahinay deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ka bilowday talaalka cudurka halista ah ee daacuunka waxaana wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ay ka daafurtay deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo halkaasi oo ay degan yihiin dadkii ay saameeyeen abaarihii iyo fatahaadihii dalka ku dhiftay bartamihii sanadkan tegay iyo horaantii sanadkan aagga luglow talaalka cudurka dilaaga ahee daacuunka sidaan wada ognahay cudurka daacuunka wuxuu halis ku yahay bulshada wuxuuna qofka bini aadamka ah hadduusan helin keer iyo gargaar degdeg ah ku dhiman karaa muddo shan saacadood ah iyo ka yar tallaalkan oo socon doona muddo shan maalin ah waxaana bixin doona tiim loo tababaray inay bixiyaan tallaalka wuxuuna socon doonaa talaalka muddo shan maalin ah talaalka waxaa la siin doonaa ilmaha ka weyn halka sano ilaa iyo da'da ugu weyn oo boqol iyo labaatan iyo ka badan talaalka waxaan waxaan ku wacyi waxaan ku wacyigelinaynaa bulshadeenna inay qaataan ilmahoodana ka weyn halka ilmaha sana ilmaha ka weyn halka sana ay siiyaan waxtar iyo faa'iidana u leh una ah ka hortagga cudurka daacuunka waxaana mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan bulshadeenna u sheegaynaa inay qaataan tallaalkaas weliba eriyadan luglow oo ku soo laabtay xanuunka cudurka daacuunka ku soo laabtay ayadana ay aad bulshada uga wada qaataan waana mahadsantihin shukran wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ay ka daafurtay deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo halkaasi oo ay degan yihiin dadkii ay saameeyeen abaarihii iyo fatahaadihii dalka ku dhiftay bartamihii sanadkan tegay iyo horaantii sanadkan aagga luglow
arday deeq waxbarasho ah ka heshay dalka turkiga ayaa muqdisho xaflad sagootin ah loogu qabtay cabdifitaax axmed sidoo qodobkaasi ku faahfaahiyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay ku qabatay munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay arday deeq waxbarasho ah ka heshay dalka turkiga ardada deeqda waxbarashada ka heshay dalka turkiga kana qaybgashay munaasabadda sagootintooda ayaa lagula dardaarmay in ay kasoo dhabeeyaan namiro dhalka go-aanada ay u tegayaan dalkaasi munaasabadda oo ay ka qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulayaasha jaamacadaha ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa erayo dhiirgelin ah waxaa loogu soo jeediyey ardada maanta sagootinta loogu sameynayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho qeybo ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha muqdisho ka jira ayaa ardada ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan hadafka dalkaasi ay u tegayaan isla markaasina miro dhalkiisu ay ula soo laabtaan dalkooda hooyo ee soomaaliya
dhallinyarada haddii aan dardaarankooda u gudbo qof walba oo adinka idinka mida maanta marka uu baxayo wuxuu ku baxayaa magac soomaaliyeed scholarshipku waa magac soomaaliyeed marka waxaan rajaynaynaa inaad dareenkaas markaad soo laabataan ama markaad meelo kala tagtaan inaadnaan magacyo kala yeelan oo aad mar walba dareenkaas soomaalinimada adnaan hoos uga dhicin waa rajaynaynaa laakiin wasaaradda u dadaashay dirayso waa marka wareysan arrinimo taha baxda jaamacada dana shaksiyan anugu haddaan iska hadla taasna waa ku ammaanaya wasiirkeena wasiir xasan macalin iyo tiimka howlwadeenadiisa inta garbihiisa ah waxaan leenahay hambalyo hadalka wasiirka iska leh annaga waa nagu soo sharfiyo wuuna ku mahadsan waa uga mahad celinaynaa waxaana rajaynayaa intaa uu maanta sameeyey inay wasaarado badani ku dayanayaanoo ardadii aanu hoos uga soo bilownay iskoolaad oo ilaa jaamacadaan keennay inuuna yidhaahdo war wixii aad halkan soo gaarsiiseen dadkaad halkan soo gaarsiiseen baan anna wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan macalin maxamuud ah ayaa ardada kula dardaarmay in ay markaasi waxbarashadooda ay noqoto mid dalka iyo dadka wax badan tarta waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka xafladdan aadka u qiimaha leh waxaana rabaa inaan marka hore u hambaliyeeyo wasiirka oo ka duwan wasaaradaha qaarkood waxay xoogga saaraan training iyo capacity building iyo xoogaa yaroo budget oo laga helo oo iska tamreeriya xoogga saaraan oo aan wax weyn tarayn laga yaabo inuu shan boqol dollar lix boqol dollar soo qaato laakiin waxaan ugu hambalyaynaa inuu kasbaday quluubta dad badan oo taariikhdooda c v-ga geli doono lixdan arday waxaan hubaa inuu taariikhdooda qayb ka yahay wasiirka sida rag hore oo hadda halka fadhiyaba oo qayb uga yahay runtii munaasabaddan maanta muhiimaddooda waxay ahayd saaad wada sheegteenba dhallinyaradan guulaysatay oo fursaddan maanta heshay in la dhiirigeliyo la sagootiyo si ay fursaddan uga soo faa'iidaystaan dalkoodana uga soo faa'iideeyaan guulaystay markaan leeyahay tartan adag ayay galeen oo way soo gudbeen rag kale ayaa soo gudbi waayey oo tartan adag oo culus halkaana waa ku galeen xagga jaamacadihii ay dalbadeen takhasusaadkoodiina way ku galeen oo lala yeeshay waraysiyo interviews lala yeeshay marka rag dadaalay runtii waaye maaha markii ugu horeysay oo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ay sagootiso tiro arday ah kuwaasi oo waxbarasho ka helaya dalalka soomaaliya xiriirka uu kala dhexeeyo
mashruuc lagu taakuleynayo qoysas danyar ah ayaa laga daahfuray magaalada muqdisho waa kan cabdicasiis xasan oo nala socodsiiya
wasiir dowlaha arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle safiirka dalka qatar u jooga soomaaliya doctor cabdalla bini saalim iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray mashruuc lagu taakuleynayo laguna kafaala qaadaya caruurta agoonta ah mashruucan waxaa maalgelinaya dowladda qatar waxaana fulinaya hay-adda qatar jarati iyadoo ay kormeeri doonto fulintiisa mashruucani hay-adda sodma gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qatar jarati cabdifitaax aadan ayaa ka warbixiyay ujeedka mashruucani halkan maanta waxaan ku daahfuri doonaa sida joogtada ah tirada guud ee barnaamijka ka faa'iidaysan doono xafiiska hay-addu uu kafaalo joogto ah siiyo waa makfuul ama qof oo ay hay-addu si joogto ah u siin jirtay kaalmo joogtooyin ah dabcan hadafka laga leeyahay barnaamijka kafaalada waa ilmaha agoonta inay fursado u helaan inay nolosha sii wataan waxbarasho helaan caafimaad helaan nolol ku habboon markaa la jaan qaadaysa nolosha maanta dalka ka jirto ay hore ula socdaan dabcan dadka barnaamijka ka faa'iidaysan doono guud ahaan soomaaliya qaybaheeda kala duwan ayay joogaan ilaa cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfureed runtii aad baan ugu faraxsannahay marka in wasaaradihii shaqadan nagala shaqaynaya iyo hay-adihii dowladdaba ay garab weyn runtii ay ka yihiin in hawshan ay daadegto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda inaan gaari doonno goobahaas oo dhan annagoo wada shaqayn dhow la yeelan doono laamaha fulineed ee dowladda ee ku sugan hadba meesha laga shaqayn dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa u mahad celiyey dowladda qatar oo mar waliba sheegay in ay garab taagan yihiin dadka danyarta ah ee soomaaliyeed la garab taagan tahay dabcan kaalmadaani waa kaalmo oo runtii kaalmada ugu hagaagsana oo dad mataqaana agoona lagu kaalmaynayo waxaan leenahay ilaahay haynaka ajar siiyo dabcan ummadda soomaaliyeed xaaladaha ay ku jirtaa xaalado adag waaye shaqada annaga aan xil saarana waxay tahay dadkeena hadda halkan taagan waxay tahay in ummadda soomaaliyeed xaaladda adag ay ku jiraan laga bixiyo cid kastoo nagu kaalmaynaysana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dowladda qatar ma ahan kaliya waxa hadda aan halkan u taagannahay kaab qayb kasta oo dalka ka mid ay ka shaqaynaysaa ama beera ha noqoto ama horumar ha noqoto ama jidad ha noqoto wasaaraddii howlaha guuda u joogto aad iyo aad iyo aada umahadsantihiinaan leenahay insha allahu tacala haddii ilahay yihahdo ummadda soomaaliyeed qacanne waa lagu quudinaya oo waa laga kaalmaynayaa qacanne horumarkaa looga shaqaynayaa ugu dambeyn wasiir dowlaha arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha ayaa ka warbixiyey una mahad celiyey dowladda qatar iyo cid walba oo ka qayb qaadanaysa taakulaynta dadka danyarta ah labayo labaatan kun saddex boqol iyo konton iyo kow qof oo agoona ayay siiyaan kaalmo joogto ah waa uga mahad celinaynaa waa waxaan leeyahay waa hay-adda ugu weyn kaalmaysa shacabka soomaaliyeed muddadii dhibaatada lagu jiray muddadii dagaalada sokeeye ay jireen ilaa iyo hadda hay-adda qatar jaarati waana garab taagan tahay ani runtii maanta farxad goonihay ii tahay waana cibaado waay waxa aan u joogno maanta caadi ma aha cibaado waaye in agoon wax lagu taro ayaab cibaado ah ilaahay ajar ha ka siiya dowladda qatar iyo hay-adda qatar jarity runtii mashruucaan hadda la daafurayo waa social protection waay ilaalinta bulshada waay wasaaraddeenna qayb weynay ka qaadatay ilaalinta bulshada haddana waxaan gacanta ku haynaa ilaa saddex milyan oo qof ayaa mashruuc la yidhaahdo baxnaano ayaa bulshada ilaalinteeda gacanta ku haynaa tanna waxay ka mid tahay bulshadii ilaalinteeda hay-adda qadar waa kala shaqaynaa arrintaasi waana ayadaa noo qaabilsan runtii wax aada u wanaagsan waaye in ma aragtay agoon la kaalmayo wax oo adduunyo aakhira lagu liibaanayo waay kadibna waxaan rabnaa inaan ugu mahad celinno kal xukuumad ahaan ka dowladda soomaaliya ahaan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno shacabka qadar laga soo bilaabo amiirka qadar iyo shacabka qadar iyo safiirka qadar oo hadda halkaan nala joogo waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalka galgo aan lahayn dadaalka muddada dheer oo annaga markhaati u nahay ay shacabka soomaaliyeed la taagan yihiin inay kaalmeeyaan waa og tihiin axaadiista nebiga iyo sida agoonta looga hadlay racaayadooda ujeedka mashruucan ayaa ah in caruurta agoonta goobaha lagu xanaaneeyo la gaarsiiyo shixnado gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka si loogu taakuleeyo caruurta danyarta ah ee agoonta waa hagaag dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warkaas habeennimo markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka mahadsanid
markana micishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa ah loorkiisa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya soddon iyo shan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya toddoba iyo toban doolar iyo bar bariiska nooca loo yaqaana xamsa ayaa shan iyo labaatanka kiilo la kala siisanaya sagaal iyo labaatan doolar baastada nooca loo yaqaana intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar halka makaroonida kartoonkeeda la kala siisanaya koo iyo toban doolar sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanaya afartan doolar iyo bar halka haafkeeda la kala siisanaya labaatan doolar iyo bar saliidda nooca loo yaqaana siliid cadeeda ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar iyo bar burka loorkiisa ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar oomada fasclen ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar halka hilaac la kala siisanaya laba iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano bahjo ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar halka hilaac la kala siisanaya toddoba iyo toban doolar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya shan doolar halka nuuna la kala siisanaya lix doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowharna waa naga intaa guud ahaan warka habeenimayntiis ayaan kusoo gabagabaynayaa tan intagu kulma doona warkankiisa xiga nabadgelyo